bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan saaxiibadayna maqal dhegaysanaya oo meel walboo dunida ka joogtaan iyo si walba maqalkaygu idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka toddobaadkii tegay iyo arrimaha soomaaliya oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan mawjadaha siddeed siddeed dhibic shan megaartis iyo mawjada siddeed siddeed dhibic eber megaartis ood kala socotaan dhuuso mareeb iyo deegaanada ku dhow dhow
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihi iyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyin qul curmaani ruubaad ka dulgod iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waxyaabaha saaxiibayaalna barnaamijka ku soo qaadan doona islamarkaana aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona toddobaadkan waxaa soomaaliya laga diiwaangeliyey in ka badan labaatan kiis oo caabuqa coronavirus ah kadib markii wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay samaysay baaritaano kala duwan haddaba faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbin doonaa isla arrimaha ku saabsan covid nteen ama coronavirus ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu toddobaadkan ka hadlay xaaladaha xasaasiga ah ee dalka uu gelayo sida dhaqaalayarida iyo arrimaha caafimaadka oo dalku haatan uu meel adag sii marayo falanqayn iyo saaxiibyaal faahfaahino ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale eed maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona toddobaadkan waxaa warbaahinta qabsaday hadalhaynta khilaaf la sheegay inuu ka jiro madaxtooyada maamulka hirshabeelle ee magaalada jowhar taa oo la xaqiijiyey in halkaasi uu ka jiro khilaaf kala duwan xubno ka tirsan maamulkaasi oo isugu jira xildhibaano iyo wasiiro ayaa waxa ay inoo xaqiijiyeen qaarkood inuu jiro khilaaf saameyn ku yeeshay madaxda ugu sarreysa ee mas-uuliyiinta maamulkaasi falanqayn ku saabsan ayaan saaxiib yaal idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale aan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona deegaanka qaamqaam oo ka tirsan deegaanada laysku yiraahdo raaskamboni ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya waxaa in ka badan shan beri ka da-ayay roob saameyn ku yeeshay dadka deegaanadaasi haddaba waasee xaaladda dadka deegaanadaasi faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan ayaan saaxiib yaal eegi doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan idiin soo gudbin doonaa heestan mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha afraad sannadda labaatan labaatan waxaana ay saaxiibayaal jile jaamac jile barnaamijka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed dhanka farsamada waxaa hagaajinaya saabiriin xasan maxamed mar kale kulan wacan aynu ku bilownay xaaladda coronavirus ee dalkeena soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay usii kacday saro kadib markii ay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya baaritaano ay samaysay ay ku heshay in ka badan labaatan ruux oo la xaqiijiyey inay la nool yihiin caabuqa coronavirus isla toddobaadkan waxaa geeriyooday saddex qof oo ka mid ah dadkii horey looga helay xanuunkan coronavirus ee haatan soomaaliya kusii fidaya waxaana sidoo kale jira bandowyo ay dowladda federaalka ay soo rogtay oo saameeyey isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada dalka sidoo kale waxaa jira in masaajidda waaweyn ee ku yaala ee magaalada muqdisho ee soomaaliya aan laga tukan salaadii jimcaha toddobaadkan kadib markii dowladdu ay ku soo rogtay amar ay ku xiraysay masaajidaasi wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya toddobaadkan waxa ay soo bandhigtay kiisaskii ugu dambeeyey ee xaaladda coronavirus ah ee haatan ka jirta geyigeena soomaaliya wasiirka wasaaradda ee xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya fawsiye abikar nuur ayaa sharaxaad ka bixisay toddobaadkan halka uu maraya xaaladda covid 19
waxaan rabnay caawa inaan war saxaafadeed yar ka samayno ee, cudurka coronavirus sidaad arkaysiin gadaashay waxaa taagan ee, guddiga qaybihiisa kala duwanaa ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan ka hortagga curu- cudurkan haddii aan hadalkayga ku bilaabo warbixin yar oo ka kooban waxyaalihii qabsoomay oo dhacay howlaha caafimaad ee xakamaynta cudurka covid wasaaradda caafimaadka waxa ay si joogto ah u wada- u wadaa baarista dadka looga shakiya xanuunka waxay samaysay xarun lagu daaweeyo bukaanka laga helo iyo wacyigelin joogto ah dabcan iyadoo kaalmaysanaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda Laba- laga bilaabo tobankii bisha maarso wasaaradda waxa ay howlgelisay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo cudurka covid-19 taasoo qaada ilaa iyo boqol qofood xarunta weli waa ay shaqaysaa dadkii la geeyey waa ay dhammaysteen muddadii loogu talagalay hal qof oo ka mid ah dadkii lagu karantiilay waxaa laga helay cudurka dhammaan dadka la karantiilay waxaa diyaaradaha ay la soo saarnaayeen dad laga helay cudurkii dadkaasna waxay dhammaayeen ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo lix qofood dhammaantood waa lala socday xaalkooda waxayna dhammaysteen muddadii la socoshada haddaan ka hadalno baaritaanka cudurka shaybaarka ilaa inta la howlgeliyey shaybaarka qaranka toddobadii abriil waxaa la baaray boqol iyo siddeetan iyo lix qof qofood oo looga shakiyey cudurka waxaa laga helay siddeetan qofood siddeetankaas laga helay toddobaatan ka mid ah waa rag tobanna waa dumar dadka u dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhaxaysaa labaatan ilaa iyo afartan jir kuwaasoo ah boqolkiiba lixdan bukaanka la xaqiijiyey bukaanada la xaqiijiyey inay qabaan cudurka boqolkiiba in ka badan sagaashan waxa ay joogaan magaaladan muqdisho inta testiga lagu sameeyey markii laga soo bilaabo lix iyo tobankii abriil labada kun iyo labaatanka waa boqol iyo sagaashan iyo saddex inta la xaqiijiyey inay bositive tahay inta xaaladood oo bositive ah waa siddeetan inta la xaqiijiyey ee bositifka ah ee labka ah waa toddobaatan inta la xaqiijiyey ee dhadiga ahna waa toban ilaa iyo maanta galabta waxaa la baaraya ku dhowaad afartan iyo toddoba xaaladood kale oo aan sugayna berri haddii alla idmo natiijadooda haddii aan fiirino da'da ay u dhaxeeyaan dadka laga ba- laga helay cudurka eber iyo labaatan da- sano da'da u dhexaysa waxaa laga helay saddex labaatan ilaa iyo afartan sano dadka jirana waxaa laga helay afartan iyo sideed qofood afartan ila- ilaa iyo lixdan s- jirna waxaa laga helay lix iyo toban qofood lixdan iyo ka badanna waxaa laga helay saddex iyo toban qofood guud ahaan tirada sidaan horey usoo sheegay waa siddeetan qof magaalada muqdisho inta qofoo laga helay waa toddobaatan iyo saddex magaalada hargeysa waxaa laga helay shan magaalada kismaayo waxaa laga helay labo tirada guud waa siddeetan ilaahay ha u naxariista jannadina ha ka waraabiyo waxaa cudurka u dhintay shan ruux oo saddex ay ku dhimatay isbitaallo markii laga soo qaaday sambalka oo baaritaanka loo diray kadib geeriyooday dadkaas waxay u badnaayeen dad xanuunno hore la tacaalayo u ildarnaa ilaahay waxaan ka barinay inuu jannada ka waraabiyo daaweynta bukaanka wasaaradda waxay u astaysay isbitaal martiini inuu noqdo xarunta daaweynta markii isbitaalka loo asteeyey la tacaalidda bukaanka laga helo cudurka waxaa loo qoondeeyey afartan iyo lix sariirood oo keliya waxa ay leh- waxaa yaalay siddeed mashiin oksijiin ah oo midkood uusan shaqaynaynin sidoo kale isbitaalka ma lahayn xarun daryeel bukaanada daran i c u waxaa la dhammaystiray dhismaha qaybta i c u-da waxaa la dhigayaa shan iyo labaatan sariirood oo qalabkooda u dhammaystiran yahay si loogu daaweeyo bukaanka u baahan i c u waxaa la kordhiyey tirada mashiinada oksijiinka hadda waxaa yaala konton sariirood oo leh mashiinka oksijiinka kuwaasoo loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanka uu xanuunka ku rido neef qabad waxaa isbitaalka hadda taallo toban bukaan oo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo waxaa loo soo wareejiyey toban takhtar iyo toban kalkaaliya caafimaad oo laga keenay isbitaalka digfer oo si joogto ah isbitaalka u joogaya ilaa iyo shaqada ay ka dhammaynayaan markii ay dhammeeyaan gedir geli doona karantiil gruub kalena uu bedeli doono haddii alla idmo si iyagana badqabkooda looga taloloo xoojiyo ee ummadina ay u kaalmeeyaan daawada agabka iyo qalabka caafimaadka dowladda waxa ay heshay ku dhowaad labaatameeyo iyo ka badan mitritan oo isugu jira qalab agab iyo daawooyin caafimaad loogu talagalay la tacaalidda cudurka covid 19 agabka waxa ay isugu jiraan kuwa loogu hortago faafidda iyo badbaadinta howlwadeennada caafimaadka loo yaqaano p p e personal protection equipment daaweynta bukaanka agabka caafimaad sida sariiro iyo mashiino dhammaan kaalmadaas waxaan ka helnay dowladda sida jackma foundation ninkii maalqabeynka ah ee ugu deeqa waddamada africa konton iyo afarta inuu u diro gargaar caafimaad waddanka united arab emirates hay-adda w h o hay-adda i o m iyo hay-adda a c f kaalmada u dambeysay ee shalayna soo gaartay waxa ay ka timid jackma foundation waxaana isugu jirtay toddoba shay oo soo socda swaps oo ah ilaa iyo siddeed iyo toban kun sagaal boqol oo xabo extraction kits oo ah siddeed iyo toban kun sagaal boqol iyo toban iyo labo loogu tala waa alaabaha shaybaarka uu isticmaalo si baaritaanka loo sameeyo medical disposals oo ka mid yahay p p es dad dharka la xirto marka la daaweynayo ama la baarayo dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ay xirtaan oo ah soddon kun saddex kun iyo sideed boqol raalli ahaada maaskiga maaskarada lagu xirto oo wejiga face shield oo ah saddex kun iyo sideed boqol shan ventilation machines oo shan xabo ah iyo medical gownka oo ah soddon iyo lix medical globes geedaha gacmaha la gashto oo ah ilaa iyo sagaal iyo toban kun waxaan u mahad celinaynaa cid allaale ciddii deeqnala soo gaartay wacyigelinta wasaaradda waxay si joogto ah u wadaa fariimaha wacyigelinta ka hor ka hortagga cudurka laga baahiyo ilaa iyo shan iyo toban raadiyo kuwaasoo ku yaalla guud ahaan waddankoo idil dhammaan tirada guud ee fariimahaas la raba in la gaarsiiyo waa lix milyan oo qofood ugu yaraan wacyigelinta way socotaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid allaale ciddii ka qayb qaadatay ee wacyigelinta iyo ka hortegidda cudurka coronavirus walaalayaal waxaan isku waaninaynaa mar walba in aan xakamayno cudurkan ilaahaa naga haayo siyaabaha aan ku dadaali karna inaan ku xakamayno waa ka hortagga annagoo raacna talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan howlwadeennada caafimaadka ee ah in gacmaha ugu yaraan labaatan seconds la dhaqo saabuun lagu dhaqo in la kala dheereeyo dadka masaafada isku jirsanayaan social physical distancing in meelaha buuqa aan la isugu tegin la yareeyo oo aanan la la ciriiri la gelinin dadka qaba cudurrada raaga chronic diseaseska oo ah dadka aad ugu nugul cudurka waxaan ku waaninaynaa bulshada in xanaano gaara la siiyo inaanan ciriiri la gelinin in laga hortago wax kasta oo dhib u keeni kara iyo in guriga la joogo qof allaalo qofkii awooda waxaan isku dayaynaa wax allaala wixii tabarteenna inaan qaybinno in face maska afka la xirto meelaha baabuurta iyo shirarka iyo bannaanka markii loo baxo ilaahay wuxuuna faray inaan dadaalno cudurka aan ka hortagiisa waxaan isku waaninaynaa insha allahu tacaala ilaahay inuu naga haayo laakiin aan dadaalno sidaan u xakamayn lahay aad iyo aada u mahadsantihin hagaag saaxiibayaal weli xaaladaha coronavirus ee dalkeena soomaaliya ayaan ku guda jirnay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre ayaa wuxuu sidoo kale toddobaadkan ka hadlay xaaladaha covid nteen ama coronavirus ee haatan geygeena kusii cusboonaanaya ra-iisul wasaaraha ayaa qeybo badan oo ka mid ah waxa uu uga hadlay shirkiisa jaraa'id xaaladaha dhaqaale ee ay haatan soomaaliya wajahayso iyo saameynta uu coronavirus ku yeelan karo geygeena soomaaliya sida aada walaalayaal ka warqabtaan adduunyadu waxa ay weli la daalaadhacaysaa sidii looga guulaysan lahaa cudurka loo yaqaan covid weli waxaa muuqata inay sii kordhayso tirada dadka u dhintay cudurkan oo hadda kor u dhaaftay kun oo qof waxa uu ku dhacay ayaa la leeyahay dunida in ka badan laba milyan iyo boqol kun oo qof waxaa sidoo kale muuqata in cudurkani aanu xaduud lahayn oo isagoo goosh isaga gooshaya qaarado taasoo keentay inuu hadda aada ugu soo badanayo dalkeenna iyo dalalka aan deriska nahayba maadaama ay sii kordhayso tirada dadka uu cudurkani ku dhacayo dalkeenna oo ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ay tahay siddeetan qofood boqolaal kalena ay wasaaradda caafimaadku ku wado baaritaan iyo hubin dhowr qofna ay ugu geeriyoodeen isbitaallada khaaska loogu daaweeyo allaha u naxariistee waxaa walaalayaal muhiim ah in aan maqalno kuna dhaqanno talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed dadka uu hadda cudurkani ku dhacay waxaa ka mid ah dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo ah adeegayaasha bulshada ee taagan safka hore waxay dadaalladaas u bixinayaan naftoodana u hurayaan inay badbaadiyaan nafta shacabka soomaaliyeed wasaaraddeenna caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan maalin iyo habeen waxay u taagan yihiin inay dadka soomaaliyeed badbaadiyaan waxayna naga mudan yihiin sharaf iyo ammaan si haddaba loo xaqiijiyo la dagaalanka cudurkan waxaa jira guddi heer qaran ah oo aan anigu ka mid ahay oo isugu jira xukuumadda culummada dhakhaatiirta ganacsatada iyo bulshada rayidka oo kulmo maalin walba sidoo kale waxaa nagala soo qayb galay wasiirada caafimaadka ee dowlad goboleedyada waxaana aaminsannahay in guddigani uu yahay guddi ka shaqeeya sidii loo samata bixi lahaa ummadda soomaaliyeed waxyaabaha aan isku raacnay waxaa ka mid a inaan kulligeen ka wada shaqayno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna caafimaad ahaan iyo dhaqaal ahaan waxaan sii kordhin doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo xarumaha lagu daaweeyo cudurkan oo aan bilownay inaan qalab dhigno xarumo cusub waxaan badin doonnaa baaritaanka si qof walba oo isaga shakiyo cudurkan uu u helo fursad uu isugu baaro waxaan ku guda jirnaa oo aan ku maqannahay inaan soo iibsanno qalab caafimaad inta aan awoodno dowlad ahaan si aan dadkeenna ugu fidinno adeeg hufan oo ay u baahan yihiin waxaan bangiga adduunka kala heshiinay inay noo soo iibiyaan qalab caafimaad ee aan hadda u baahannahay si aan ugula dagaalno cudurkan qalabkaas oo aan rabno inaan geyno isbitaallada inta ugu muhiimsan xukuumadda ganacsatada dhakhaatiirta bulshada rayidka iyo culummadu waxay wadaan dadaal xooggan oo loogu gurmanayo dadka soomaaliyeed oo u baahan gargaar dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas iyo dadka walaalahooda oo bannaanka taagan si ay naftooda u badbaadiyaan ganacsatada soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyaddu waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo yarayn lahaa saamaynta dhaqaalaha sidaas daraaddeed ayaa loo dhimay canshuuraha raashinka daruuriga ah si shacabka aan loogu qaaliyeyn cuntada waxaan dowladaha yurub iyo maraykanka ka codsannay sidii bangiyada iyo xawaaladaha soomaaliyeed shaqadooda loogu fududayn lahay maadaama ay dunidu gashay xaalad adag waxaana ka sugaynaa jawaab wakhti dhow ooaan aaminsanahay inaan heli doonno xal waxaan ka codsannay qeybbixiyaasha in caawinaadaha ay bixin jireen ay u wareejiyaan dhinaca caafimaadka iyo taakulaynta danyarta oo cudurkani saameeyey nolol maalmeedkooda ganacsatada waxaan mar kale ka codsanayaa inay shacabka u turaan xaaladdan adag ee lagu jira awgeed waxaan xasuusinayaa ganacsatada soomaaliyeed in shacabka soomaaliyeed uu yahay kii ganacsigooda beli jiray noloshooda iyo badbaadadooduna ay kulligeen waajibina saaran tahay culummada soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay sidii ay shacabka codkooda ugu gaarsiin jireen in badbaadada naftu ay ka muhiimsan tahay wax kasta u gaarsiiyaan kulana taliyaan in qof walba uu gurigiisa ku cibaadaysto waayo waajibaadka dhinaca diiniga ah waxaa ugu horeeya badbaadinta nafta qof kasta oo awooda waxaan kula talinayaa in ay guryahooda joogaan si ay naftooda iyo nafta walaalahood u badbaadiyaan dhakhaartiirta soomaaliyeed oo aan idiin sheegay in qaarkood iyagoo badbaadinaya dad cudurkan ku dhacay iyagii uu ku dhacay waxaan leeyahay ayagana allaha badbaadiyee laakiin maanta waa maalintii aad wax u soo barateen bulshadiinna laydinkuna baahi badnaa ayna tahay maalintii la rabay dadaalkiinna inaad sii laba jibaartaan saxaafadda waxaan ka codsanayaa inay xaqiiqda u foojignaadaan mar haddii arrinkan laga hadlaayo uu yahay arrin caafimaad waa inaan loo gudbin shacabka soomaaliyeed warar abuuraya khalqal iyo walwal caafimaad ka qaata xogta rasmiga ah wasaaradda caafimaadka oo maalin walba soo saarta warbixin aan dadkeenna ilaalino gaar ahaan waayeelka iyo dadka xanuunsan aan alle ka cabsiga iyo baryadiisa badinno si ilaahay ummaddeenna u badbaadiyo waxaan rabaa mar kale inaan shacabka soomaaliyeed xasuusiyo badqabka bulshada iyo badbaadintooduba maanta waxa ay ku jirtaa waa kala maqnaanta muddada cudurkani jiro inaad eheladaada iyo asxaabtaada ka maqnaantay ama aad ka maqan tahay oo aadan booqan xilligan adag ayaa daliil cad waxay u tahay in qofkaas damiirkiisu uu xooggan yahay oo aad dadkaada ka ilaalinaysid dhib aadan la jeclayn dhab ahaantii masiibada maanta waxaa ka nabad galay kuwii qaatay waanada iyo waxsheegga kuwii dhegaystay talooyinka bahda caafimaadka kuwaas ayaa ah kuwa inay halligmaan ka nabad galay shacabka soomaaliyeed garab ayay idinkaga baahan tahay dowladdiinna iyo dhakhaatiirta ku howlan sidii cudurkan wax looga qaban lahaa sida wada jir ah dhegihiinna ayaan ugu baahannahay mujtamac kasta noloshoodu ismaqal ayay ku xihan tahay aan dadkeenna ilaalino gaar ahaan kuwa waayeelka ah oo u baahan in la siiyo daryeel laga ilaaliyo cudurkani inuu u soo dhowaado walaalayaal dowladdiinnu waxay ka shaqaynaysaa wax walba oo dadkiinna lagu badbaadin karo laakiin aan kulligeen ka hortagno faafidda cudurkan yaan loo kala harin oo yaan laysku hallayn dalkeenna iyo dadkeenna allaha barakeeyo cudurkanna ilaahay shacabka soomaaliyeed ha ka badbaadiyo waa mahadsantihin hagaag saaxiib yeelkaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan ali kheyre oo toddobaadkan ka hadlayay arrimaha covid nteen ee dalkeena soomaaliya markan haddaan eegno khilaaf la sheegay inuu ka jiro hirshabeelle toddobaadkan waxaa soo shaacbaxayay warar sheegayey in madaxtooyada hirshabeelle ay la gelgelinayso khilaaf saameeyey madaxda ugu sarreysa maamulkan hirshabeelle oo intiisa badan ku dhisan taageerada dowladda federaalk ee soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan ayaa inoo xaqiijiyay in shanta mas-uul ee ugu sarreysa maamulka hirshabeelle uu ka jiro khilaaf saameeyey dhexdooda ka oo ka dhashay in doorashada maamulka hirshabeelle oo loo ballansan yahay ay dowladda federaalk ee soomaaliya garwadaan ka noqoto xildhibaan nuur xaashi oo ka tirsan xildhibaanada baarlamanka maamulka hirshabeelle ayaa reediyo cadaado u xaqiijiyey in uu jiro khilaaf gilgilay madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhara balse weli uusan si toosa usoo shaacbixin xildhibaan nuur xaashi ayaa ku dheeraaday xaaladahan jira isagoo sidoo kalena si dhab ah u caddeeyey in khilaafka la sheegay inuu hirshabeelle ka jiro uu ka jiro madaxtooyada hirshabeelle uuna u dhexeeyo madaxda hirshabeelle kaa oo ka dhashay sida xildhibaanka uu inoo xaqiijiyey arrimaha doorashada kusoo fool leh maamulka hirshabeelle bismillahi alxamdulilah wasalaatu ala rasuulilah ilaahay waa mataqaana mahadoo dhan iskale waa idin mahad celiyaa cisaad iyo cadaada fursadda khaalikaad siideen jawaabta ee su-aasheeda haddaan usoo laabto sidaad ogtihiinba maamul kasta oo meel ka jiraaho ma dhacdo inuu aw khilaaf la-aan iyo fikir kala duwan la kala qabo hase yeeshee hadda xilligan hirshabeelle wax aan cabuda shacbiga soomaaliyeed oo ama cadaadaajiba meel kasta u joogeen khilaafo weyn oo hirshabeelle ka jira oo u sheega cabuda maaqan waa gartay waxaan xog ku helnay mas-uuliyiin ka mida xafiiska madaxweynaha inoo xaqiijiyeen in fariin ka timi wasaaradda arrimaha gudaha oo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi uu la wadaagay afarta mas-uul ee kale ee hirshabeelle ee ku saabsaneed in wasaaradda arrimaha gudaha loo wakiisho soona magacoodo guddiga doorashada ee maamulka hirshabeelle ee xog noocaasa ma hayda waa waa mahadsanta waa su-aal fiican niyawan horta lama gaarin horta xilligaas aada noo sheegeydaan oo hadda waxaa iga weydiiyey oo hirshabelle doorasho loo dirin lahaa horta waxbaa ka dhiman oo hadda waxaan la tacaalaynaa muxuu ahaay arrintii corona iyo lala tacaalaa Aha.
iyo muxuu ahaay arrimo kale oo ku- ku hareera free stateka Aha.
hase yeeshee haddii aan isku dayo su-aaltada inaan ka jawaabo ee, guddiga ee, madaxa banaan kuwa daruushiinka aho ee, qolo walba uu qoran yahay istedada dhan ee, t- dastuur- ee, dastuurkooda ayuu ku qoran yahay oo mataqaana maxaaya ahdigooda ku qoran yahay Een, magacaabintana waxaa iskale een, waxaa iskale inuu soo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha iyo eh, muxuu ahay eh, dhinaca xukuumadda madaxweynaha Aha.
lasoo marsiiyo golaha wasiirada kadib la keeno baarlamaanka Eh, baarlamaanka oo marka hore fiirfiiriyo guddiga sharcigiisa la meel mariyo kadib markii sharciga laysku raaco xubinxubinada haddana madaxweynuhu dib usoo magacaabo kadib haddana baarlamaanku ogolaado ama diido marka waa arrin dheer marka waxaa la yidhaha wasaaradda arrimaha gudaha fariin soo dirtaa warqad keentay waxaa la yidhaha bataanta ma ma jira wax ka jira lama arko waa gartay ee, ma jirtaa marka xogtan in guddoonka baarlamaanka sheekh cusmaan barre maxamed uu afarta mas-uul ee hirshabeelle oo kale ugu sarreysa uu kala hadlay islamarkaasna uu ka dalbaday in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka oo iyadu dhammaan doorashada hirshabeelle dhan iyadoo ay la wareegto mas-uuliyiinta kalena ay ka beydiideen kadib kulan jawhar ka dhacay ma jira xogtan maku soo gaartay Ee, waa waa mahadsantihiin nimanyo haddii aad rabtaan haddeenaad qaataan wararka facebooka iyo fadhi ku-dirarka waa wax gaara oo adinka aad issue ka dhiganaysaan laakiin ee, gudoomiyaha baarlamaanku siisa waa guddoonka baarlamaanka shirkiisa Aha.
ee awood ka baxsan hirshabeelle Aha.
oo uu kula dhiirgaray karo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo muxuu ahaye, ee, ee, dowladda federaalka Aha.
ah bataatanba oo sharcigu u ogolyaha maba jirtaba marka taasaba meesha imaan karinba laakiin laba qofood ama telefon waxa hoose lagu wada xariiriyey gaar waay laakiin eh, constitution ahaan iyo ya- muxuu ahaye nidaam ahaan wax u banaanba maahanba Mhm, waa gartay ma dhabbaa xildhibaan nuur xaashi in ka badan maalin gelinkeed in shanta mas-uul ugu sarreysay hirshabeelle gulan ay jowhar ku lahay xarunta maxduuda ee maamulkaasi in arrimahaas looga wada hadlay ee, kulankaas oo sacdo baa qaatana kadibna laisku fahmi waaye laguna kala tegay kadibna kulan kale oo arrintaas ku saabsan uusan ka dhicin jowhar ee, khilaafiyo ha- xoogganna ay jowhar martigelinayso ma dhaba Een, horta waxaan rabaa inaan inaan isku dayno inaan fahmno dadkuna na fahmo dadkaan aniga aduba u sheegna wax dadku qaadan karo oo laga iibi karo Aha.
Een, madaxweynaha iyo een, gudoomiyaha baarlamaanku aniga xiriirkooda iyo dagaalkooda hoose waa wax ayaga u gaara laakiin waxaan ka hadlaynaa eedaha dastuuriga iyo hekelka dowladnimadeed iyo shuruucda ku hareeraysan qaabka isoosinta statekan ka hadlaynaa maane anigu laba nin waxay ku kala diray waa isgu mogi midda kale wixii sharciga aniga waxaan ku sugaa golayaasha ama golaha wasiirada ama waxaan ku sugaa in la keeno golaha baarlamaanka waxaan labadaas midna oo oo oo- oo yani aan ku- ku- een aysan aysan imaano in in banaanka looga hadlaaho madaxweynena maxan umale gudoomiya baarlamaanka wax dhicna umale waa garta maxaa ka ogta marka khilaafkan la sheegayna hadda uu mas-uuliyiintan hirshabeelle u dhexeeya wax aad ka ogta xig- ee, ka xildhibaan ahaan ma jirta hal man iyo walaba raaliyo wax ee, khilaafkan ka jira ee, shanta mas-uul ee hirshabeelle la sheegay inuu hadda u dhexeeyo wax aad ka ogtahay xi- ka xildhibaan ahaan ma jirtaa xildhibaan Een, waxaan maqalnaa eh, keliya oo aan aanan ogeyn waxay ku saabsan tahay oo anigu aan dadweynaha baararka shaakacada ka maqlaa Een, waxaa eh, iskhilaafsan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Aha.
laakiin walxaan anigu inta hoos u gaadegay inaan ogaado aan isku dayay een, xataa maan aman raadin mana haddana inaan raadin gaanumay haddana ma cadayn karo inay tahay laakiin waa waxaan dembiyada meelaha maqaayadaha lagu shaa lagu cabaan ka maqlo waxaasna yani lama iskaaba loo sheego lama yaqaan walaa rabaa shaishmadu yani accountabilitygu inuu inuu qaab dawli yahay oo shuruuc lagu dilwaabsan yahay oo media ka baxdo oo kolama ay dhacaan oo isku haya isiji dowladnimo laakiin wax laba nin koon isugu sheegtaan waxaan waa karamaan ma waxbaa lumiya anigu waa gartay maxaa keeni karaa is dhihi kartaa xilligan in soo baxo khilaaf ee shanta mas-uul ee ugu sarreeya ee hirshabeelle iyadoo aan la gaarinba xilligii doorasho oo mas-uuliyiinta hirshabelle la dooran lahaa oo xilligan ayadoo waddanka uga jira cabsida iyo dhibaatada u geysanaya xanuunka coronavirus horta inay jirto boga laakiin hadday jirto oo ima jirto inay jirto lamuda kuu cadeen laakiin hadday jirto waxaan isleeyahay waa waa tartan eh, yani muxuu ahaye yani haweyne siyaasadeedaa keeni kara maan hadda wax kaloo keeni kara maahan waa fagaacsan orotan waayo yani ama kursi eh, ama xil abishira abini bursula abishira oo qofka rabitaan oo ku jira ama guruub uga tirsan yahay ama uu xaafis uga tirsan yahay ama uu dhaqaale ku doona ama magac ku doona wax saasaa keeni kara maan hadda wax oo yani wax qaybo weyn ku fadhiyan maahan halkaas waa gartay bishii juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii sharciga doorashooyinka ay meel mariyeen ama ay eh, la horgeeyay golaha wasiirada ee maamulkaasi ayagoo eh, kadibna eh, ku maqnaa aqrintiisi koowaad Eh, marka suurtagal ma taha marka in haba yiraahata xilligan iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ay joogto in guddi doorasho ay xaq u yeeshaan soona magacaaba mas-uuliyiinta shanta mas-uul ugu sarreeya hirshabelle
waa mahadsantaa waa su-aal fiican walow wasaaradda arrimaha gudaha ee heer federaal yani door waa ku leedahay muxuu ahay arrimaha eh, doorashooyinka isteydyada waa ku leedahay laakiin haddana ayadoo saas tahay haddana waxaa jirta yani arrintu waa mas-uul wadareed waxna waxaa shuruucda tilmaame Aha.
ama haado tasurku beelgaarka ha ahaado ama kalisoo lahaadeed yani midna eh, waxaa iskalisay midna waxaa u tilmaamaa dowladii eh, federaalka wasaaradda arrimaha gudaha Kala qaad.
ayuu tilmaamaa Eh, marka waxay keliya ku aran tahay marka arrinkaas eh, campaignka la gaaro si yani unity oo midaysan inay u wada wajahaan arrinka yani hagaajinta dhismaha dowladnimada Aha.
anigu intaasaan aan aan waa ka gartay dheeraanta.
marka iyadoo isteedka uu shaqaynayo oo maamulka uu shaqaynayo eh, xaq ma u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha in guddigii doorashooyinka ay soo magacaawdo iyadii arrimaha doorashooyinka maamulka ay iyadu qabanqaabyo ay ka noqoto iyadoo maamulka shaqadiisa oo dhan arrimaha doorashooyinka iyadoo la wareegtay xaq ma u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo dhammaan hay'adaha dowliga ah ee maamulka ay shaqaynayaan sida madaxweynaha iyo guddoonkii baarlamaanka labadaas ku-xigeen iyo dhammaan golihii wasiirada iyo baarlamaanka Wa- waa mahadsan tahay iyadoon la gaarin een- een muxuu ahay sababa keeni kartaa yacni faragelin ee- ee keeni kartaa Aha.
haddaysan hirshabelle ka jirin oo hay-adihii dastuurga shaqaynayaan oo xilligii doorashada aan la gaarin xaq ee uma le dowladda federaalka iyo wasaaradada arrimaha guduhu midna inay yacni faragelin kusoo xaqa uma laha weli khilaafka hirshabeelle ayaynu ku guda jirna weli wararka khilaafka hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaaye wasiirka wasaaradda ee qorsheynta ee maamulka hirshabeelle ismaaciil maxamed nuur ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha khilaafka isagoona beeniyey in uusan jirin wax khilaaf ah oo ka jira madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar waxa uu beeniyey hadalka xildhibaanka iyo sidoo kale in gebi ahaanba uu jiro khilaaf saameeyey hirshabeelle oo ka dhashay arrimaha doorashada kusoo fool leh maamulka hirshabeelle
magacaygu waa ismaaciil maxamed nuur waxaan ahay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabelle waxaana xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle Eh, runtii waa ku dhawahay aadaa umahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan salaan diiran u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed marka xigta eh, waxaan leeyahay cudurkan jira ummadda alla ha dhinac u dhaafiyo dad islaam aan nahay aha Eh, dabcan waxaan ummadda ku buuxinayaa inay eh, qaataan eh, fariimaha wasaaradaha caafimaadka ay bixinayaan aha iyo fariimaha ay bixinayaan culamaa diinka markaan usoo noqdo su-aashaadii eh, runtii eh, wax khilaaf ah oo ka jiro eh, madaxda sare ma jirto waa dad eh, raba inay ka faa'iidaystaan inay ka abuuraan eh, khilaaf ayaa arrintaa aada u buunbuuniyey aha Eh, ma jirin gud eh, sharciga doo- eh, guddiga doorasho sharci doorashooyinaa jira sharciga guddiga doorashooyinka lagu abuur Aha.
sharciga anagoo golaha wasiiradana loo qaybiyey intii aan sharcigii la baasgaraynin oo akhrintii ku maqan yahayna wa- adduunku waxaa ka dilaacay cudur la yidhahdo coronavirus aha Eh, runtii nasiib daro laskuma soo noqonin oo fadhi golo wasiira ma jirin dabcan waana dareemi kartaa sababta keentay aha Eh, marka sharcigiiyoon la baasgaraynin ama cid aysan diidin wax laisku khilaafi karo meesha imaan kara maba jirtaba sharcigaasu qofku wuxuu dhihi karaa Aha.
qolobka ha laga bedelo iyo laga bedeli maayo waxa laisku qabsan karo waddanka waa madaxda gartay ah.
sharciga marka ma baarlamaanka u gudbay mise weli wuxuu hor yaallaa golaha wasiirada oo aan weli aan ka doodin baa Golaha- sharcigan golaha wasiiradaanba weli ka doodin waana loo qaybiyey arintii markii arinta uu ku maqnaa ee laisku soo noqon lahaa Aha.
ee, isbuuclaha shirka isbuuclaha ahaa inta u dhexaysaa cudurka dilaacay waxaa lasoo rogay inaan eh, wax sharar la qaban karin inaan lasoo imaan karin si ummadda loo badbaadiyo waa gartay waxaan xog ku helay oo si dhab tahay in madaxtooyada koonfur eh, hirshabelle ee magaalada eh, juhar inay ka taagan tahay khilaaf la sheegay in codsi ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha guddoonka baarlamaanka in madaxda kale ee hirshabelle uu la wadaagay oo ah in guddi doorashada loo wakiilsho soo magacaabista ee wasaaradda arrimaha gudaha intaan la gaarin sharci doorasho oo hadda ay sheegtay in eh, loo qeybiyo golaha wasiirada ee hirshabelle
wax khilaaf oo taagan ma laha baarlamaanna ma soo gaarin baarlamaanku markii ay soo gaarto ayaa guddoonku uu guddoonku horta waa xildhibaan ogow aha isagu waa ne qof xildhibaan ah cod buu leeyahay kalena waa leeyahay isagu inuu shir guddoomiyu leeyahay maana inuu isagu uu- uu ajandahaas lama qaabili karo iyo lama malaha aha Eh, waa waxbuu diidi karaa waxna waa ogolaan karaa sida xildhibaanka oo kale waa gartay laakiin maba soo gaarin ba waxaan rabaa mogtahay in salaadan la gaarin inaan loo weysa qaadanin Aha.
ummadana inaan layska hor keenin Waa soomaaliya goday ku dhacday ceel dheer ay ku dhacday in laga soo saara la Aha.
rabaa Eh, dab dadkii ka soo saari lahaa ayaa waxay abuurayaan khilaaf waxaas waa propagando Waa propagandana ma gartay.
shaqeynayso Eh, wasiir- maalintuu baarlamaanka soo gaaro ciddii diidaysaa diidaysa ah wasiir waxaan xog ku helnay in guddoonka baarlamaanka ee maamulka in la soo wadaaga fariin ka timid wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk oo ku aadan in ayada loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka iyo dhammaan arrimaha doorashada ee maamulka markuu la wadaagay madaxa ka sarreysa sida madaxweyne ku-xigeenkiisana ay ka bidday arrintaasi khilaaf ka dhashana uu taagan yahay ma waxaad beeninaysaa khilaafkaasi mise waxaad beeninaysaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay fariin soo dirtay guddoonka baarlamaanka ay soo wakiilatay ee, madaxdii maamulkaasna ay ka biididay arrintaas
wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka wax fariinoo soo dirtay male anaa cod dheer iyo cod gaabanba ku dhahayo aha wax eh, midda labaad hal shay ogow Aha.
doorasho laysku soo hadal qaaday iyo qaabka u dhacayso weli ma jirin iyadoo la rajaynayay in bilahan ramadaanta kadib arrintaa laga fadhiisto Aha.
walaa wasiirada ka shiraan eh, baarlamaanku ka shiro maxaa laga yeelaa la yidhaahdo odayaashii dib in loogu celiyo arrintaa iyo doodahaas iyadoo la qaban rabo ramadaanta kadib lagu ballansan yahay yaa ilaahay maqaadirtii waxaa yimid cudurkan Aha.
sidaasayna doorashadii hadda dib ugu dhacday waqti ay gaari doontana allahu aclam lama yaqaano Aha.
maalintii ilaahay ummadda wixii ka badbaado inta ka sheekaysa cudurkan allah lagu dalaan maqli jiray ducaa Aad iyo inta ka sheekaysa inta ka sheekayn doonto unbaa doorashadaasna ka hadli doonto Eh, ummaduna waa dad wax isku darsaday ma aha dad xoog isku haysta ma aha Aha.
wixii markaa cod u kala helo unbaana lagu dhaqaaqi doonaa Waa gartay.
mar kastana mar kastana waxaa taagnaan doonto dalka Aha.
hirshabeelle Waa gartay.
Tan shakhsiyadeed marna ma shaqayn doonto Ee, wasiir ma dhaba in shanta mas-uul ugu sarreysa hirshabelle kulan yeesheen oo aysan goobjoog ka ahan golaha wasiirada iyo xubno ka mid a xubnaha baarlamaanka ee maamulka Ee, arrimaha doorashada lagana wada hadlay ee, sidoo kale laga wada hadlay ee, fariin la sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka timid oo adigu aad sheegtay in been ay tahay oo aysan jirin wax fariin oo wasaaradda arrimaha gudaha ka timid
wax wasiiro iyo xildhibaano shiray oo arrinta doorashooyin ka shiray ma jiraano anaa joohar joogay meelna ugama bixin labada goloba anaa ka tirsan eh, nin deegaana oo afar laad saacna dhex jooga oo very activena ka ah marka eh, wax shiray oo arrimo doorashooyin isku soo qaaday Aha.
oo aan ka ahayn sharcigaasna loo qeybiyey hadda solidly ma jirto anaa beeninayo Ee, Barigi shanta caddayn mas- oo ee, shanta sanadkiisa mas-uul sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka labadaas ku xogeen ayaan xog ku helnay inay shireen Ee, lagana wada hadlay ee, qaabkii loo yeeli lahaa ama laga yeeli lahaa ee, dalabka wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimo doorasho ku saabsan Ee, Madaxdu- xubno ka mid a xubnaha madaxdu- baarlamaanka ayaa qeybo ka mid a noo xaqiijiyay waxayna sheegeen in guddoonka baarlamaanka fariintaasi lasoo gaarsiiyey ee, shanta mas-uul oo kalena ay ka biidiideen ee, Hirsha- hirshabellena ay u- mataqaanaa ayadu ay u xilsaarantahay ama mas-uul ay ka tahay soo magacaabista guddiga doorashooyinka oo arrimahan ayadu ay ka dhasheen
Een, horta marka hore madaxdu waa shiri kartaa madaxdu waa shan horta lix ma aha Aha.
Ee, waa laba madaxweyne oo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo saddexda guddoonka oo oo guddoon iyo koowaad iyo labaad kale ah Aha.
Ee, iyagu saacad kastay shiraan waxayna ka shiraan ee, soomaaliya waa ogtahay system midaysan oo laga laga duulo ma laha Aha.
mar kasta waa in laysu yimaado hadday ay qaylo soo kororto hadday eh, faa'iido soo kororto haddii arrin laga tashanayo waa in laysu yimaado oo fadhi laga yeesho wixii ayaga kasoo baxaana bulshada loo soo bandhigo Waa marka gartay.
iyagu horto hadday inta qol isku xireen ay soo wada hadleen micnaheedu ma aha inay doorasho kasoo hadleen Waa gartay.
Ilaa Ilaa ku agdhow, ay eh, sheegeen, asaga- asaga xafi- unbaad ku celinaysaa.
Mhm. ila ku agdhow xafiiska madaxweynaha qaarkood waxay noo xaqiijiyeen in shir socday in ka badan ee maalin gelinkeed oo shanta mas-uula hirshabelle u sareysa ay ka wada hadleen arrimo doorashada marka xog noocaas aad iminku soo gaartay mise ogtahay kulan juhar ka dhacay oo arrimaha doorashada koonfur hirshabelle looga hadlay
madaxdu waxa kaloo isku haysan karaan laakiin arrima doorasho fadhigeeda weli lama yeelan waxaan anagu ogeyn hadda anoo door joog waxaan ogeyn ma garanayo warkaas meesha hadda adigu ka keentay waa gartay marka suurtagal ma tahay in doorashadii hirshabelle xilligii loogu talagalay oo bisha agosto ee sanadkan inay dhacdo ayadoo ognahay saameynta u geysan karo xarunkan iyo marxalada guud ee ku gadaaman maamulka hirshabelle fadhigiisa jawhar
adoo mahadsan waxaa haray habeen u taagannahay badbaadinta ummadda ee soomaaliyeed xilli hadda doorasho iyo yaa tagaaya iyo yaa joogaya laga hadla lama joogo hadduu alla awoodda la idmo oo horaan kugu sheegay haddii kuwa ka sheekeeya ilaahay nagu daro maalintaa un baan dad waaweynaan nahay intaan fadhiisano mas-uuliyiinaan nahay aan ka shirno yan doorashada waktigeeda iyo marna horta inay doorasho dhacayso muran kuma jiro laakiin ma waxay dhacaysaa sanadkan ma sanad dambay dhacaysaa waxaana xukumo cudurkan masiibada ilaahay keenay allah naga dulqaado waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabelle u sheegayaa in wax khilaaf ah oo ku saabsan doorasho inuusan jirin guddi doorasho iyo doodeedana aan laisla gaarin arrintaasna aysan jirin tan kale cidda wax diideysa golaha wasiirada ha ka diido hadduu wasiir yahay qofka cidda kale wax diideysa baarlamaanka marka la keeno qodobkaa ha la bedela ha tiraahdo haddii haddana siday rabtay ay wax noqon waayaan cod bay leedahay gacanteeda ha laabato qofna qof ma qasbaayo gacanta ma taagaayo waxaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda hirshabelle u xaqiijinayaa in howlaha sidii la rabay ay u socdaan wax walbana sidii loogu talagalay ay u socdaan mahadi ha ka gaarta ilaahay subxaana watacaala ka suko mahadaasna waxaa iskale madaxdeena sharafa leh oo isku duubnida iyo wada shaqaynta ay ka dhexayso waxaana kugu daliil ah cudurkan yimid sida aan garbaha usu haysano ee aan harri habeen ugu taagannahay ee aan badbaadada ummadda aan banaanka ula taagannahay hagaag isla wararka hirshabelle ayaynu ku guda jirnaaye waxaa jira warar saacadihii ina soo dhaafay ee maantay ee ina soo gaarayay oo sheegaya in hirshabelle ay joojisay ciidamo kaga imaan lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalkeena soomaaliya wararkaasi magaalada jowhar waxaa si gaar ah ee saacadihii lasoo dhaafay isha ugu hayay tafaftiraha reediyo cadaado xasan axmed maxamed xasan jile waa mahadsantahay warar aan ka helayno magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxay kusoo waramayaan in madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdiwaare maanta uu kasoo horjeestay dalab dowladda federaalk soomaaliya ee ku dooneysay in ciidamo ka amar qaata kana tirsan booliiska sida gaarka u tababaran haramcad ay tagaan jowhar waxuu ku tilmaamay in arrintaas ay tahay faragelin dowladda federaalk ay ku dooneyso in dhibaato iyo dhibaato xoog leh ay ka abuurto deegaanada hirshabelle maxamed cabdiwaare oon hore looga baran inuu sheego warar kasoo horjeeda dowladda federaalk ama xukuumadda xasan cali qirre waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid lagu galaya isku dirka maamulka hirshabelle oo iyadoona hore ognahay inaan khilaafkii ugu badnaa oo ka dhex taagnaa ila ku agdhow xafiiska madaxweynaha ayaa reediyo cad u xaqiijiyey in warqad ka soo baxda xafiiska loo diray madaxa ee golaha wasiira dowladda federaalk ama rasaare xasan cali kheyre loogana dalbaday inuu joojiyo ciidamadan ay dowladda doonaysa inay geyso jowhar oo shabeellaha dhexe ka tirsan islamarkaasna caasimadda hiirshabelle jilow waxaan hore ognahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ciidamo xoog leh ay geyso oo buliisada gaarka u tababaran ah maamulada galmudug iyo sidoo kale maamulka koonfur galbeed oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidankaas oo suga inta badan amniga goobaha ay ka dhacsa doorashooyinka markaas kusoo foolla maamulada ciidanka sore loo geynayo hirshabelle oon looga baran khilaaf ee kala dhexeeya dowladda federaalka ayaa iminka moodaa inuu hadda uu cirka sii gelayo khilaaf usii dhexeeyey ee shanta mas-uul ugu sareeyay maamulkaasi iyo khilaaf hadda cusub oo u soo cusboonaan doona ilaa hadda saaxiib ma jirto sababta ka dambeyda in uu madaxweynaha hirshabelle diido ciidankaasi xiriir aan la sameynay madaxtooyada iyo xubno xildhibaano ay wasiiro nooma aysa suurtogel in qadka teleefoonka ku hadlo balse saaxiibyada marka ugu heesa nala hadlaan waxaad ku dhegeysan doonteen wararkeena barnaamijha dambe ee soo socda aad ayuu u mahadsan yahay xasan axmed maxamed oo inala socodsiinayay wararka khilaafka hirshabelle iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ee soo cusboonaaday saacadihii lasoo dhaafay waayahay saaxiibayaal markana haddii aynu eegno maamulka jubbaland ee deegaanadiisa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray qaad si sharci darro ah kusoo gelayay deegaanada jubbaland kaa oo kaga imaanayay dhanka xuduudda uu kala wadaago dalke dalkeena soomaaliya kenya oo deegaanada gobolka gado ee xuduudda ay la wadaagaan deegaanada jubbaland waxaa inta badan ay wararku sheegayeen in kenya oo coronavirus ee aada looga helay dalkeeda ay si maalinla ah u keento qaad deegaanada jubbaland oo xuduud gaar ah la wadaaga dalkaasi kenya wasiirka wasaaradda gaadiidka ee maamulka jubbaland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu xaqiijiyey inay jiraan isagoona sidoo kale tilmaamay in wax laga qaban doono xaaladahan yo xaunka ilaahay ummaddaa ka nabadgeliyo ilaahay ummaddaa ka nabadgeliyo
cudurka allah keena allahna qaadi kara jubbaland markii loo fiiriyo way dadaal bay samaysay guddi baa la magacaabay ka hortaga camalkaas coronavirus guddiga way howlgaleen xuduudaha waa la xidhay oo xuduuduhu ma furna horta xuduudda kenya aan xuduud la leenahay dhinaca etoobiyana doorow baan xuduud kala leenahay aha
doorow marka gacan ku haynteeda ciidamada hadda meesha ku sugan dowladda federaalka waaye oo hadda amarkeenu hadda meeshaas kama shaqeeyo aha laakiin dhinacan kenya waa xuduud waa xidhan tahay wax hadda isu gudub hool isu gudbaana ma jiro
waa gartay ee, qaad ay leedahay dowladda kenya ayaa ee, simaarla kismaayo u yimaada oo dhanka doomaha ku yimaada marka meelaha xirteen dhanka ee, badda oo doomaha ku yimaada qayb kama ahan dee dee badda waa taqaano dee baddu waa bad waa waa furan tahay awoodda dowlad goboleedna hadda badda ciidamo uu ilaaliyo ciidamo badeeda ma leh aha
way dhacdaa mararka qaarkood inay iska soo gudbaan dooma dooma si dhow mashaala ku keenaan laakiin laakiin guud ahaan waa la xidhay waana la joojiyey Mhm.
amarkaasaa maxay laakiin si dhow mashaala marmar waxaa ku soo galaa Mhm.
doonyo jaad sida way ku soo galaan oo waa iska taqaanaa dee soomaali iyo aha xaaladaheeda arrintaas marka waxaan isleeyahay wixii dadaaloo la samayn karay waa laga sameeyey waa gartay jubbaland marka la eego ee, deegaanada kale ee soomaalida qaadka kenya ee, si sahlan iyo si adag toona kuma yimaado jubbaland Yeah.
waxaa u gaarka ee, jubbaland marka la eego waxaa la- ugu xantaa in ay si dhow xiriir ula leedahay dowladda kenya marka ma jiro qaadka kenya meelo kale oo soomaaliya uu ka tago marka laga reebo muqdisho iyo jubbaland marka sababaha uu diyaaradahan iyo doomahan ay jubbaland qaadka ugu daabulooyeen kenya ka imaanaya maxay yihiin wax doona oo fasax ka haysta jubbaland oo qaad ka soo qaada kenya ma jiro ogolaansho kenya kaga yimaada qaadna ma jiro oo jubbaland ay ogolaatay wixii tuugaysiga iyo waa iska meesheeda oo way iska dhacdaa mararka qaarkood kenyana daris baan la nahay annaga diyaaro badana xiriirkeenu uu isaga dhici karaa aha oo xiriirka jubbaland iyo kenya hadda ma xuma aha waayo xuduudaan leenahay ciidamadoodii baa jooga ciidamada amazon oo jooga halkan ciidanka kenya ugu xoog badan aha
howlahaasoo dhan marka waxyaalo dana badan oo isku xiran baa jiro taa iyada hadda maxaa sigeedu leedahin lama nala dhabigeey karo oo wadamada deriskay ka mid yihiin oo khaasatan xuduud dheera naga dhexaysa annaga waa gartay marka qaadkan somaliland may u yimaadaa ee, mise ee, xiliyo gaaraya jiro oo aysan maamulka maya maya aysan maya wax maalinla ma ma- ma jiro tuugaysi baa marmar wax ku soo galaan waxaasina wax dowladda ogtahay ma aha jubbaland aha waxay ogoshahayna ma aha waa wax si dhuumashaala marmar isaga yimaada taana ciidamadu intay ka hortegi karaan way ka hortagaan waa gartay ee, dekeda kismaayo miyuu qaadkan kasoo degaa oo yimaada mise waxaa jira meelo kale oo macmal ah oo qaadkan kenya ay leedahay kasoo galay deegaanada jubbaland doonyahan horta qaadka keenay waa taqaanaa waa doonyo oo iska doonyaha yaryarka oo dheereeya waaye meel kastay ka degi karaan ma Ah.
waa degad weligoodba deked kama degin kuwaas deked maba deked kama degaan aha mana mana deked maba qaadaan waa duma yaryar waaye waa gartay marka meel alla meel kasta oo badda ka mid ah oo beriga kaga aadan bay ka degi karaan waa gartay haddaad waxaa ku hesheen in qaadkan oo si sharci darraa kusoo gala deegaanada jubbaland ogtana in khatar badan oo dhanka caafimaadka ay ka dhalan karto maxaa ka hortagi weysan wasiir si loo arrintaa waa laga badbaadiyo hortagay ciidamaha loo sameeyey bandoo habeenkii ahaa jiro hadda magaalada kismaayo lagu soo rogay badanaa habeenkii buu soo galaa bandoobaa jira lagu soo rogay ciidamadu intaa way garaaf wareegayaan waana laga hortagaa waana lala diriraa Mhm. waa gartay marka ma la taas socotaan waxaan marka rajaynaynaa waqti dhow waxaan rajaynaynaa in hawshaas lasoo gabagabeeyaan rajaynaya wasiir ma la socotaan marka meelaha sida gaarkan qaadka uga soo dego oo ay mar kasta diyaaradahan ama doomahan ay si siyaara qaadka ku geeyaan
horta jubbaland weligeedba diyaarada qaad ma keenin intii xataa xamar markuu ka degi jiray jubbaland diyaarad qaad keentahay ma jirto oo garoomada jubbaland wax qaadoo ka soo degi jiray ma jiro Ee, waxa ay qaad ii sheegtay in qaadkan ay keenaan ee, doomo dheereeya marka ma la socotaan oo maka xukam ka haysan goobaha qaadkan ee, sida ay uga soo degaan isdarrada ah oo jubbaland ay ka soo galaan qaadka marka laga reebo kismaayo oo ah caasimada ah, maamulka maya maya niyo horta arrimahaas hadda wax faahfaahin annaga kaama siin karno laakiin waxaan kuu sheegaa waxaasi wax la ogol yahayna maaha wax jubbaland ogolaansheeda haysana maaha wax tuugaana mar walba way iska dhacdaa
waa gartay ee, qaadkan ee, kenya ay soo gelaysa deegaanada jubbaland waxaana ii sheegtay inuu yahay meesha darraa marka waa la socotaan oo dhibaata ka dhalan karta haddii uu xuduudaha iyo ay fur yihiin oo qaadkan uu si manlaa usoo galo marka tillaabo noocee leeg ayaa ka qaadi kartaan haddii uu soo bata ama aad xog ka heshaan qaadkan uu si manlaha deegaana jubbaland uga iman karo uu soo degayo horta kuwa qaadka reer kenya ma keento oo kenya lafteeda ka xiran yahay oo gobollada kenya oo dhan waa wada kala xiran yihiin oo waa dad tahay oo dalkoodaas ugu soo dhawaysan yahay gudaheeda isma gudbaan waa gartay ee dadkan beeralayda iyo dadkan ganacsatada soomaalida qaadka ka shaqaystaa waxaan tuugeysiga iyo barmuudada ku shaqaysta taana waxaan jecelnahay waqti dhan inaan soo aftirna haddii alla hagaag saaxiibayaal qaybihii dhexe dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan waxaan eegaynaa deegaanka qaamqaam ee ka mid ah deegaanada la isku yidhaahdo raas kambooni ee ka tirsan jubbada hoose deegaankan qaamqaam oo ka tirsan ee deegaanada la isku yidhaahdo raas kambooni ee jubbada hoose waxaa muddo ka badan shan maalin ka daayay roobab si toos ah uga socday iyadoona dadka iyo duunyada ku dhaqan halkaasi uu saameyn baan ku yeeshay guddoomiyaha deegaankaasi cali ismaaciil faarax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka waramay xaaladan ee saameynta ku yeelatay shacbi weynaha ku dhaqan halkaasi beerihii baa waxaa webigii baa biyo keenay haddii webigii biyo keenayna wuxuu saamayn ku yeeshay dhulbeereedkii uu dadku tabcanayay oo webiga qarkiisa ahaabaa yyyyyay biyihii ku fateen ma garata waa gartay beero badan oo ilaa iyo dhowr iyo toban beerood gaadhaysa oo meeshaas soodinkaa yay fatahaadaasi saamaysa inta badan matooradii waa laga soo saaray beerihii waa laga soo saaray oo waa lagala soo baxay oo banaanka koraa iyo iyo xaafadaha la keenay waa gartay
sida ay tahay weligii weli maa biyihiisii aaniqiinay oo buuxdhaafka ahaa weli waa dhiman yihiin waa soo socdaan hordhaantii weeye iyadoo sidaa tahay baa haddana ii sheeg ay beerihii sidaas ay u waxyeeloobeen oo ay u go-een oo ugu fatahay webigii waayahay dadka aan garanaynin meeshan ee webigii ayaa beerihii ku fatahay aad leedahay xaggee weeye sharaxaad ka sii waxaa la yidhaahdaa maqaaracad baa la yidhaha ma garatay maqaaracad baa la yidhaha xaggey ka tirsan tahay waxay ka tirsan tahay qaamqaam tuulada qaamqaam bay ka tirsan tahay waa tuulada qaamqaam weeye ii sheeg beerahaasi waa waa waa waa wax aad bay waxyeeloobeen qudaartoo intii qudaar la tabcahayay oo dhan waa waa kasal weeye wax caymaa ma leh maxaa ku yiilay beeraha ee khasaaro u geystay aad leedahay webigii oo biyo keenay beeraha waxaa ku yiilay yaanyaa ku tiilay barbarooni basal salaato kabsar basbaas intaba qudaar inta qudaar oo dhan oo la isticmaala waa ku tiilay ma garata waa gartay yaad arrintan ku wargeliseen maamulkii ma ku wargeliseen in arrintaa ee halkaa ka dhacday gaar ahaan wasaaraddii ay qusaysay oo beeraha maya waa hawshu waa hawl hadda intii labadan maalmood uun maxaanku idhaahdaa gudaheeda ahayd uun kala carar iyo matoor soo bixi iyo ii sheeg kala orod annaga dhexdannadaa un baanu ku jirnay ma aanaanu helin inaanu cabasho soo gudbinnay iyo waxyeelada meesha ka dhacday iyo wixii hadda ka horreeya ma ayna noo suurto gelin oo annaga dee gurmad baanu ku jirnay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayeel waxaad ku soo dhawaataan heystan
nahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanaya siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
dalkiinu udug laho ubuxugeedaha qarsho siduu quruxda u wegyahay indhuhu ku daran daran hadeeratanba arkaya hadeeratanba arkaya dalkiinu udug laho ubuxugeedaha qarsho siduu quruxda u wegyahay indhuhu ku daran daran hadeeratanba arkaya hadeeratanba arkaya ilaah baa garanayay siday nala tahay annaga haddaan umaadiisu gabiin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman ilaah baa garanayay siday nala tahay annaga haddaan umaadiisu gabiin insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman insha allah way iman
dalkeenu arsigiyo caanada lagu qabta iyo exdii ka dhammaatayo qabyaaladi laga ilbaxay anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya dalkeenu arsigiyo aanada lagu qubta iyo exdii ka dhammaatayo qabyaaladi laga ilbaxay anoo nool ma arkaya anoo nool ma arkaya ciidaba garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabeen insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman ilaa ma garanaye siday nala tahay annaga haddaan ummadiisu gabin insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman insha allah huway iman tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lacayn ah waa bahday redio cadaado oo idin leh nabadgelyo waxaan ahay jila jaamac jile barnaamijka istuudiyaha koowaad ee redio cadaado waxaa farsamaynayey saabiriin xasan maxamed istuudiyaha labaad ee magaalada dhuusamareeb waxaa farsamaynaya cabdifataax fiyaad xasan axmed maxamed uu soo saaray nabadgelyo insha allah way